faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada gaalkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakr naam raadiyo cadaado jawaar
bismillaahi raxmaan iraxiim duhur wanaagsan halkan waa raadiyo cadaado waxaad ku soo dhowaataan warka duhur qodobada aad maqli doontaan maanta waxaa ugu dooroon kulamo isfaham waa ku soo dhammaaday oo cadaado maanta ku dhex maray guddiga qabanqaabada shirka dib u heshiisiinta galamudug iyo odayaasha dhaqanka cadaado soomaaliya oo kaalmaha koowaad ka gashay waddamada caalamka ee lagu dhibaateeyo haweenka iyo carruurta sannaddii tagtay ee labada kun siddeed iyo tobanka wararkii ugu dambeeyey xaaladda caafimaad ee guddoomiyaha gobolka banaadir oo lagu dabiibayo dalka qatar dekedda magaalada kismaayo oo laga bilaabayo soo saarista ku dhowaad toddoba markab oo ku quustay xilligii dowladdii dhexe maamulka degmada buulo barde oo ka warbixiya howlgallo ciidamada xoogga dalka iyo kuwa amisom ay ka sameeyeen deegaano hoostaga degmadaasi dowladda maraykanka oo xabsiga u taxaabtay dhallinyaro soomaali ah oo ku eedaysan inay ka mid yihiin kooxda daacisha guddoomiye ku-xigeenka golaha wakiilada somalilan oo ku dhawaaqay in sida ugu dhaqsiyaha badan isbeddel loogu sameeyo golaha wakiilada somalilan qodobadaas iyo kuwo kale ayaa warka duhur ku dhegaysan doontaan
cadada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa duhurnimo talaada taariikhduna ay ku astaysan tahay soddonka bisha toddobaad labada kun sagaal iyo tobanka qodobadaasi aad maqashaan waxay ahaayeen warkeena duhur ee maanta kuwooda ugu doorka roon imikana waarkii oo dhan kulamo isfaham waa ku soo dhammaaday ayaa maanta magaalada cadaado ku dhex maray guddiga qabanqaabada shirka dib u heshiisiinta galamudug oo la filayo inuu ka furmo magaalada dhuusamareeb iyo odayaasha dhaqanka magaalada cadaado sharmaarka suuley ayaa wararkii ugu dambeeyey la socday islamarkaasina xogogaal u ahaa qadka taleefanka ayaan kula xiriiray arrimahaas ayuu iga warbixiye aada umahadsantaha shaaficiga goordhow waxaa soo gabagaboobay kulan tan iyo saaka ka soconay hoteelka central una dhexeeya odayaasha dhaqanka ee degmada cadaado iyo guddiga dib u heshiisiinta maamulka galmudug oo shalay gelinka dambe soo gaaray cadaado guddiga dib u heshiisiinta maaragta dabcan odayaashu waxay kala hadlayeen sidii maarata reer cadaado ay uga qayb qaadan lahaayeen shirka dib u heshiisiinta ee bisha agoosto shanteeda ka furmi doona magaalada dhuusamareeb caasimada galmudug ayay ka codsadeen odayaasha inay ka qayb galaan kulankaasi maaragtay odayaasha dhaqankana waa ay hadleen islamarkaa waxay sheegeen inaysan ka qayb geli doona shirka dib u heshiisiinta dhuusamareeb ka furmaya oo maaragtay ay tabasho qabaan islamarkaana ay doonayaan wixii maaragtay iyagu ay tabanayaan in la xaliyo marka odayaasha dhaqanka waxay sheegeen in maaragta waxyaabo badan oo u baahan in la xaliyo oo maaragtay inay jiraan intaan shir dib heshiisiin midna la furin waxay kaloo soo qaadeen in cadaada ay tahay xarunta baarlamaanka galmudug islamarkaana loo baahan yahay haddiiba shir dib heshiisiineed iyo eh, shir maamul labadaba la qabanayo in cadaada lagu qabto Eh, maaragtay eh, waxay sidoo kale sheegeen inay jirto tabasho udhaxaysa iyaga iyo dowladda federaalka soomaaliya oo loo baahan yahay in maaragtay dowladda federaalka iyo reer cadaada ay wada hadlaan Eh, kadibna markii ay wada hadlaan ay kasoo bixi karto wixii tallaabo oo kale la qaadayo marka guddiga waxaa loo sheegay inay mahadsan yihiin islamarkaana maaragtay aysan eh, wixii maaragtay hadda ka dambeeya aysan halkan usii fadhin karin oo eh, odayaasha warkooda uu cad yahay oo ku aadan eh, in shirkaas haba yaraata cid ka qayb gelaysa oo cadaado eh, ku abtirsanta aysan jirin waan gartay sharmaarke marka laga soo tago guddigan qabanqaabada shirka dib u heshiisiinta inay u jiidayaan odayaasha reer cadaado dhuusamareeb inay shirka uga qayb galaan ma jirtaa siyaabo lagu xalinayo tabashooyinkooda oo usoo bandhigaan
Een, dabcan guddiga dib u heshiisiinta xubno u hadlay waxay sheegeen inay kula noqon doonaan eh, madaxda sare dalka tabashada iyo maaragtay waxyaabaha ay tabanay reer cadaado guddiga isku dayeen inay ku qanciyaan laakiin markii ay arkeen ay qancin waayeen kadib waxay go'aansadeen ama ay sheegeen in wixii tabashaa oo dadka reer cadaado odayaasha waxgaradkooda ay qabaan ay dib ugula noqonayaan eh, madaxda ugu sarreysa dowladda federaalka soomaaliya Eh, kadibna halkaasi ay kasoo bixi doonto wixii kalaa odayaasha dhaqanka dhankooda ma waxay ku adkaysanayaan in marnaba gud aysan ka aan aqbali doonin inay shirkaasi ka qayb galaan mise waxay leeyihiin haddii sidaas iyo sidaasi la xalliyo oo qodobadaas la soo maro waan tegayna dhuusamareeb oo shirkaas waan ka qayb gelaynaa odayaashu waxay sheegeen inaysan ka qayb gelin shirkaas ee dhusumareeb tabasho inay qabaanna way sheegeen marka laakiin waxay caddeeyeen shirka hadda la ilaamiyey inaysan habayaraati ka qayb gelin marka horena loo baahan yahay in waxyaabaha jira ama tabashooyinka ama eh, waxyaabaha reer cadaada ay tabanayaan in la xalliyo marka hore kadibna markaasi ama cadaadaha lagu qabto ama dhusumareebha lagu qabtee Eh, markaas kadib laga wada hadli doono eh, meeshii iyo qaabkii iyo nidaamkii waxyaabaha ugu badan shaaficiga oo dadka cadaada ay tamanayaan waxaa ka mid ah in cadaada ay tahay xarunta baarlamaanka galmudug islamarkaana een, eh, iyadoo ay xaq u leedahay lagu qabto shirka duweysiinta iyo maamul samaynta Een, sidoo kalena eh, ay jiraan tabashooyin badan iyo ballanka baxyas ay sheegayaan odayaashii waxgaradku eh, dowladda federaalka madaxdeeda ugu sarreysa inta la galan ay uga baxeen marka waxyaabo badanaa jira laakiin waa ka horsugaynaa insha allah aad buu u mahadsan yahay sharmaarke oo inooga warbixinaya kulanka isfaamboaga kusoo dhammaaday ee dhex maray guddiga qabanqaabada shirka dib u heshiisiinta iyo odayaasha dhaqanka magaalada cadaado iyagu ka biyadiiday soomaaliya ayaa kaalmaha koowaad ka gashay wadamada caalamka ee lagu dhibaateeyo haweenka iyo caruurta sanadii tagtay ee labada kun sideed iyo tobanka xoghayaha guud ee qaramada midoobay antonio guteres ayaa golaha qaramada midoobay ka hor sheegay warbixin sannadeed ku saabsan xaaladda caruurta caalamka warbixintiisa ayuu ku sheegay in sanadkii labada kun sideed iyo tobankii la dilay amaba la dhaawacay labiyo toban kun oo caruur ah guud ahaan goobaha colaadaha ee caalamka waxa uu sheegay in soomaaliya laba kun iyo saddex boqol oo caruur ah qaarkoodna ay ka yaryihiin sideed jir intooda badan al-shabaab ay qorteen warbixinta ayaa waxa uu ku xusay in al-shabaab ay kordhiyeen qorista caruurta tirada qaramada midoobay u diiwaan gashanna ay gaarayso kun iyo sideed boqol lixdan iyo shan caruur ah oo al-shabaab qortay labada kun sideed iyo tobankii antonio guteres ayaa warbixinta ku sheegay in caruurta soomaaliya la afduubto la dilo lana askareeyo si sharci darro ah isaga oo ku baaqay in arrintaasi laga waantoobo dalalka ugu badan ee caruurta laga afduubtay labada kun sideed iyo tobankii antonio guteres uu sheegay ayaa waxaa ka mid a dalka jamhuuriyadda afrikada dhexe colombiya libiya maali nigeria soomaaliya suudan iyo yemen soomaaliya waxaay booska koowaad ka gashay wadamada lagu dhibaateeyey haweenka sanadkii labada kun sideed iyo tobankii waxaana laga diiwaan geliyey kiisas gaaraya saddex boqol soddon iyo saddex kiis oo haween loogu geystay gudaha soomaaliya labada kun sideed iyo tobankii waxaa kaalinta labaad galay dalka kongo oo lagu dhibaateeyey laba boqol toddobaatan iyo toddoba kiisna laga diiwaan geliyey oo haween loo geystay dhibaatadaasi labada kun sideed iyo tobankii sidoo kale warbixinta ayaa xustay in soomaaliya ay kaalinta koowaad ka gashay wadamada lagu afduubta caruurta waxaana sanadkii lasoo dhaafay ee labada kun sideed iyo tobanka lagu afduubtay kun lix boqol iyo sagaal caruur ah sida uu sheegay antonio guteres xoghayaha qaramada midoobay oo warbixinta ku sheegay in soomaaliya dhibaatooyin loogu geysto haweenka iyo caruurta arrintaasina loo baahan yahay in sida ugu dhaqsiyaha badan ay uga waantoobaan xaaladda caafimaad ee guddoomiyaha gobolka banaadir ayaa lagu ayaa lagu soo waramayaa in ay soo hagaagayso kadib dhaawacii ka soo gaaray qaraxii ka dhacay xarunta fiisha kuweerna ee looga arrimiyo gobolka banaadir xaaladda caafimaad ee guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow ayaa soo hagaagaysa sida ay raadhiyo cadaado u sheegeen mas-uuliyiin ku sugan gudaha dalka qatar oo xogoogaal u ahaa amaba la socday dhaawacyadii laga qaaday magaalada muqdisho guddoomiyaha oo weli xaaladiisa caafimaad ay la tacaalayaan dhakhaatiirta ayay mas-uuliyiinta sheegeen in haatan ay kasoo fiicnaanayso sidii hore agaasimaha xiriirka dadweynaha ee maamulka gobolka banaadir yuusuf cumar oo qoraal la kooban soo dhigay bartiisi facebook ayaa sidoo kale ka warbixiyey xaaladda duqa muqdisho waxa uuna ka dalbaday ummadda soomaaliyeed in si wadajir ay ugu soo duceeyaan waxaan ku suganahay isbitaalka lagu dabiibayo guddoomiye yariisow xaaladiisa caafimaad aad ayay u wanaagsan tahay waxa uu inooga baahan yahay inaan u ducayno dhammaanteen ayuu qoraalkiisa ku yiri yuusuf cumar guddoomiyaha gobolka banaadir iyo koob iyo toban kale oo dhaawaca ayaa ku jira isbitaalka weyn ee hamad ee ku yaala magaalada dooxa ee caasimada dalka qatar khamiistii lasoo dhaafay ayaa duqa magaalada muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariiso loo qaaday dalka qatar kadib markii uu dhaawac culus ka soo gaaray weerarkii xoogana ee al-shabaab ay ku qaadeen xarunta looga arrimiyo gobolka banaadir islamarkaasina laba qalin uu ku maray isbitaalka orduqani ex digfer ee magaalada muqdisho kuwaasi oo labadoodaba looga sameeyey caloosha hase ahaatee qalin uu u baahday in looga sameeyo madaxa waxba looga qaban waayo gudaha muqdisho sidaasi awgeedna loogu qaaday dalka qatar dekadda magaalada kismaayo ayaa laga bilaabayaa soo saarista ku dhowaad toddoba markab oo quustay xilligii dowladdii dhexe maarsada magaalada kismaayo waxaa ka bilaabmay soo saarista ilaa iyo toddoba marakab oo xilligii dowladii dhexe ee soomaaliya ku degay gudaha dekadda magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ahna xarunta kumeel gaarka ah ee maamulka jubbaland injineero cadaan iyo soomaali iskugu jira ayaa saaka ka bilaabay maarsada magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose dadaallo ay maraakiibta ku degatay dekadaasi looga soo saarayo maraakiibtan laga soo saarayo dekadda kismaayo ayaa caqabada ku ah shaqooyinka joogtada ah ee ka socda marsada waana qayb ka mid ah horumarinta dekadda magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ahna xarunta kumeel gaarka ah ee maamulka jubbaland madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa dhowaan sheegay in ay deeqabixiyaasha beesha caalamka ka codsadeen in ay ka taageeraan sidii dekadda magaalada kismaayo ugu soo saari lahaayeen maraakiib ku burburtay markii ay dhacday dowladii dhexe ee soomaaliya maamulka dekadda iyo ganacsatada magaalada kismaayo badeecadaha ka soo degsada ayaa ka cabanaya maraakiibtani oo ay sheegeen in ay yaalliin halkii maraakiibta iyo doomaha ay ku soo xiran lahaayeen maamulka degmada buulo baradeh ee gobolka hiiraan ayaa ka warbixiyay howlgalle ciidamada xoogga dalka iyo kuwa amisom ay ka sameeyeen deegaano hoostaga degmadaasi bashiir cabdulaahi cusmaan maalmihii ugu dambeeyey deegaano hoostaga degmada buulobarta ee gobolka hiiraan waxaa ka socday howlgallo ka dhana al-shabaab oo ay wadaan ciidamada xoogga dalka soomaaliya iyo ciidamada jabuuti ee ka tirsan howlgalka midooda afrika ee amisom waxaana howlgalladaas ka hadlay guddoomiyaha degmada buulobarte cabdicasiis cabdulaahi daahir duurow waxaana uu sheegay buulobarta hadda alxamdulilah kolleyba aad iyo aad bay u fiican tahay abni ahaan boqolkiiba boqol magaalada iyo inta gacanteenu gaarto ilaa iyo labaatan soddon kilomitir waa habi waaye wax dhibaatoo ka jira habeeraate ma jirto mamama wax dagaala ma ahayn ciidanka inuu soo baxayna waan ogeen oo abdheydan waa nala wargeliyey ciidankeena nagu baxay si nabadgelyoay ku yimaadeen wax oo iska caabinoo ka hor yimid ma jirto dhaweynaynaa waana bixinaynaa dhulkaas hadduu ilaah yidhaahdo annaga ka maamul ahaan ayaa bixinayna biidnillahi kariim in meeshaas ay noqoto qaybtooda labaatanaad sidoo kale waxa uu sheegay in ay sii socon doonaan howlgallada ka dhanka ah al-shabaab oo ay wadaan ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa amisom ee ku sugan degmada bulobarte gobolka hiiraan hadday soo dhuuntaan waa dad tuugo oo iska qawlaysataa marka wax dhici kara waaye de annaguna maalin kastaan raadinaa waana iska dhicinnaa way carraan oon meeshii lagu sheegana waan aadnaa waa hawl joogto annagu simir dabacad ahaan bulubarte aan dabacad u leenahay waayo habeen iyo maalinba waan soconnaa waa waxyaabaha keenaya in annagu ay naga fogaadaan mar kasta ereyga macwisley la yidhahdana annagu dadkii shaksiyan an ninkii bixiyaan ahaa meesha ka baxdayna buulurteed marka annagu dabeecada noo gaara oo nimankaa kula diranaa jirto waana isgaranayna waana na garanaya mahadsanid bashir dowladda maraykanka ayaa xabsiga u taxaabtay dhallinyaro soomaali ah oo ku eedaysan inay ka mid yihiin kooxda daacish muwaadiniin soomaaliyeed oo ku nool gobolka arizona ee dalka maraykanka ayaa lagu eedeeyey in ay taageero siiyaan argagixisada kadib markii hay-adaha federaalka maraykanka ay sheegeen in ay doonayeen inay u safraan dalka masar si ay ugu biiraan ururka la baxay khilaafada islaamka ee daacish eedaynta dembiga loo haysto axmed mahad maxamed oo kob iyo labaatan sana jir ah iyo cabdi yamani xuseen oo labaatan sana jir ah ayaa la shaaciyey isniintii waxaana f b i-da dalka maraykanku ay sheegeen in dhallinyaradani soomaaliyeed ay doonayeen in ay bariga dhexe aadaan si qalalaasa ay uga soo qayb qaataan labada nin oo degan magaalada tuugson ee gobolka arizona ee dalka maraykanka ayaa helay warqadihii socdaalka ee ay masar ku tegi lahaayeen balse waxaa lagu qabtay qaybta baarista ee garoonka diyaaradaha ee tuugson axmed mahad ayaa lagu eedeeyey inuu jecel yahay inuu dadka gowraco halka cabdi yemenin ah lagu eedeeyey inuu jecel yahay inuu dadka dilo wakiilla ka tirsan hay-adda f b i-da ee dalka maraykanka ayaa dhallinyaradan la sameeyey xiriir hoose waxayna sheegeen in ay heleen qorashahooda ku aadan in ay ka bararbar dagaalamaan daacish dacwad oogayaasha kiisaskan gacanta ku haya ayaa sheegay in hanaanka sharciga ah ay marsiin doonaan wiilashani soomaalida ah ee ku eedaysan inay doonayeen inay ka barbar dagaalamaan daacish markan somalilan haddaynu eegno guddoomiye ku-xigeenka golaha wakiilada somalilan ayaa waxa uu ku dhawaaqay in sida ugu dhaqsiyaha badan isbeddel loogu sameeyo golaha wakiilada somalilan xilli dhowaanahan ay soo baxayeen in la qabanayo doorashada golaha wakiilada somalilan ayaa waxaa arrintaasi ka hadlay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada somalilan isagoona sheegay inay muhiim tahay in isbeddel uu dhaco islamarkaasina golaha oo muddo badan ku fadhiyay kuraasta somalilan ay muhiim tahay in la beddelo guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada somalilan waxa uu sheegay in isaga uu ugu horeeyo kuwa doonaya in xilka laga qaado maadaama xilli badan uu wakhtigiisa ka mida uu ku qaatay golaha wakiilada uuna doonayo in qaybo kale oo ka mid a siyaasadda uu ku lug yeesho
muwaadin kasta oo reer somalilan iyo wuxuu xaq u leeyahay in la doorto waxna uu doorto waa fundamental rightska muwaadinku leeyahay waa xuquuqda aasaasiga ah annaga iyaga meesha fadhina laftayadaa waxaan u baahannahay ilmaadeerayaal dee inna laga soo gaadho ilayn waannu ku muddo dhaafnay oon dhaafnay oon dhaafnaye in xal la hela dee waan u baahannahay waayo khibrad ahaan dee iima wanaagsanaa fiil keliya inaan dhowr iyo toban sano wax ka badan fadhiyo waxay u baahan tahay khibradda nolol ummadeed inaad wax kaga beddeshaa waxay u baahan tahay inaad meelo badan wax ka soo qabatay dee marka meeluun dul fadhi annagay noo tahay faraj in la qabto doorasho horta midhkaa waan calaamadinayaa waxaase meesha taallo oo dhalanaysaa doorasho sidee loo qabanayaa su-aashaasaa u baahanay markaa in laga jawaabo waa mid ka mida caqabadaha inaga hor taagnaa doorashada tii saddexda xisbi ku heshiiyeen maalinta dhowey oo dee komishanka waa lagu muransanaa sannadii siyaada lagu soo murmay madaxweynihii madaxweynaha maanta jiray ka horreeyey axmed maxamed maxamuud siilaanyo qoraal buu sameeyey saddexda xisbi qaran buu u diray inay xal ka soo gaadhaan bal sida loo qaybsanaya kuraasta baarlamaanka way ka soo gaadhi kari waayeen anugu waxaan ka mid ahaa xubnihii xisbiga kulmiye ka socdayee madashaa iyo gogashaa ay akademiyadda nabadda iyo horumarka somalilan qabatay xubnihii kulmiye ka socday ee xisbigaa ka socday baan ka mid ahaa waan soo saari kari weynay xal ah in xisbiyadii waddani iyo wcidiyo kulmiye ku heshiiyaan formullo wax lagu qaybsado madaxweynahaanu gudbinno oo nidhi qaybin kari weynaye adigu madaxweyne qaybi madaxweyne siilaanya wuxuu yidhi haddii musharaxiintii ka baqdeen in cod ay ku waayaan inay wax qaybiyaan qayb cidi ka dudda anna taariikh xumo kuma gelayo dee garna wuu yeeshay laakiin qoraal buu sameeyey referenska maanta laga helayo meel yaalla wuxuu madaxweynuhu ka markhaati kacay inaan sida maanta loo fadhiyo doorasho lagu geli karin oo aanay cadaalad ahayn waxa dadka deeqaano waa cadaalad weeye dhanka kale guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada somalilan ayaa waxauu iska fogeeyey eedeyma sheegayeen in jeclaysi lagu keenay kursiga guddoomiye ku-xigeenka iyo sidoo kale ka mid noqoshaha golaha wakiilada waxa uuna sheegay in labadoodaba uu waxba uusan ka ogeyn hase ahaatee isaga oo gurigiisa jooga labadaba lala soo doontay loona sheegay inuu xildhibaan noqonayo xildhibaanadan ay ula yimaadeen markii loo soo magacaabayey markii loo soo dooranayay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada isaga oo gurigiisa jooga sida uu hadalka u dhigay kursi jacayl badani ima hayo oo tarbiya suufiya aan qabaayo kuma ababsani inaan kursiga jecla marar horena waan sheegaye xildhibaanka markii la ii dooranayeyna dee waaban yaabay markii la yidhahdaa xildhibaan lagaa dhigaya oo lagu dooranaya oo hooyaday baan u tegay allah u naxariistay oon waxa la ileeyahay xildhibaan noqoy hooyo maxaa yeela hooyo dee garan maayo tiryaalaha kuu khayr wixii kuu khayr la un kan maanta aan fadhiyo guddoomiye ku-xigeenkan koowaad ee golaha wakiiladana dee mu- tambiihul anaamkaaban gurigayga ku akhrisanayay markay xildhibaanadu ila yimaadeen codsigaan soo jeediyey wuxuu ahaa war mudano kale aynu u caleema saarno mar haddii layidhi reer awdal baa guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada la siinayaa anugu anigan iska yar xasaradda badnaa xukuumadduna sidaa iskuma sii imika neef ogoline war nin ay wada shaqayn karaan oo isneef ogol yihiin oo dee gobolkiina ina anfaca aynu iska dhaxullaan soo jeediyey markhaatigayga wiisa hor fadhiya mae adaan kuu garannaa la yidhi xasan laftiisu wuxuu ahaa raggii murashixiinta ahaa ee damcu ku jirayoo isaga waa kan qudhayi xeraway hor fadhiyay wuxuu yidhi axmed yaasiin baan u tanaasulay horta dee way soo doontee ma doona ilmaadeerhayaa guud ahaan dhegaystayaal waxaa intaasi ku dhan warkii duhur oo aad kala socoteen raadhiyo cadaado f m sideed sideed dhibic shan megahertis cid alla iyo cidda warka uu sheegay waxay dib kaga daalacan karaan baraha internetka ku leenahay ee w w dot radio cadaado dot com iyo barteenna facebook oo ah raadhiyo cadaado oo arkan warka xiga nabaday